Hay'adda ABD ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay shirka wadatashiga mashruuca dib u eegista caafimaadka ee hay-addu markaa ka waday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Jubbaland, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland, qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka, iyo madax ka socotay hay-adaha bahwadaagta la ah hay'adda ABD ee iyadu markaa shirka qabatay. Waxaana ujeedka shirka uu ahaa in hay-adda ay soo bandhigto waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay Kismaayo ka howlgalaysay. Ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay ugu horeyn waxaa shirka furay Cabdixakiin Sheekh Xasan, agaasimaha waaxda qoyska iyo dhallaanka wasaaradda caafimaadka Jubbaland.
shirka wadatashiga dib u eegista mashruuca ay hay-adda a b d ee ka wado deegaanada jubbaland gaar ahaan jubbada hoose a b d waa hay-ad wada shaqayn la leh wasaaradda caafimaadka ee weliba mashruucyada ay bixiso mashruucan life savinka ay ka taageerto unisef oo aad uga shaqeeya deegaanka jubbaland waxay naga caawiyaan saddex xarun oo fixid ah oo ka mid ah wamo health center olympic health center iyo suuqa cawska iyo afar outreach oo lagu gaaro meelaha aan la gaari karin xarumaha caafimaadka aan ka furnayn oo ayadana ay ka shaqeeyaan dhankooda qaar ka mid ah xubnihii kasoo qayb galay ururada bulshada rayidka oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda uu mashruucan u leeyahay bulshada saakalah inta dhimanna way og yihiin waa dalkoodii iyo dadkoodii cidna u mari mahayaan inta dhimanna waxaan rajaynaa inay dhammaystiraan baraya arrin uu xildhibaanka ka dhawaajiyey sida uu milisooyinka uu ka dhawaajiyey waxaan rabaa in la adkeeyo qaybahan haweenka ee gudniinka fircooniga sameeyo in lagu daro amsi-ajyada oo loo sameeyo guryo u gaar ah ugu dambeyn qaar ka mid ah xildhibaanada shirka kasoo qayb galay ayaa soo dhoweeyey mashruuca caafimaad ee hay-adda a b d a b d waa way mahadsan tahay waxaan u malaynayaa waa in joogi ama hay-adda ugu horreysay nala soo wadaagta xogtan oo runtii mashruucii ay wadeen intay wadeen wixii usoo qabsoomay iyo wixii carqalada ay la kulmeen ayay noo soo bandhigeen marka runtii waxaan isleeyahay runtii waxaan isleeyahay waa hay-adda ugu horreysay oo nala wadaagta xogtan waxaana leeyahay marka hay-adaha kaletana way inay ku daydaan ay soo maraan wadadii a b d ay martay si ay usoo bandhigaan intay hawshii ay ku jireen waxay qabteen iyo waxaa qabsoomay taa wuu mahadcelinayaa presentationkii la soo jeediyey iyo xogtii hay-adda a b d ay soo jeedisayna waan waan arkaynay wixii commenti ah ee looga baahnaa iyada hadda kama warbixintooda wixii ka maqnaana gudoomiyaha guddigaas arrimaha bulshada sheegay annaga waxaan keliya hadda aan mikrofoonka u qaatay waxaan rabaa inaan idhaahdo a b d shaqa fiican bay qabatay shaqada fiican ay qabatay waan ugu hambaleynaynaa